madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha ayaa kasoo kiciltimay degmada markii xarunta gobolka shabeellaha hoose uu ku sugnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka shabeellaha hoose cali nuur maxamed ayaa sheegay in ujeedka safarka madaxweynaha koonfur galbeed ee afgooye uu salka ku hayo sidii uu usoo xiri lahaa shir dib u heshiisiin uu afgooye uga socdaa beelihii ugu dagaalamay gobolka shabeellaha hoose cali nuur maxamed ayaa sheegay in maanta la falanqaynayo waxyaabaha soo qabsoomay iyo waxa dhiman si loo dhammaystiro wuxuuna ka dhawaajiyey in maalinimada beriya lasoo xiri doono shirka lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ee ku dagaalamay gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan isku raacay sagaal qodob ay ku heshiiyeen labada beelood madaxweynuhu dee gobolka uu ku sugnaa waayadan dambe wuxuu yimi markaa oo laga habeen joogay hadda wuxuu ku sugan yahay afgooye afgooye waxaa la rabaa in gobashii nabadeed oo beelaha loo qabo oo la wada ogaa kal hore oo sagaalka qodob ay ka soo baxeen ayaa waxaa la isugu imaanayay maanta iyo berrita iyo laga wada hadlayaa sidii wixii qabsoomay iyo wixii dhiman si wixii qabsoomayna loo ogaado wixii dhimanna loo dhammaystiro haddii aan la idmo
deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa muddooyinka u dambeeyey ka taagnaa colaad u dhexaysa laba beelood oo halkaa wada dega dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer isku dayday inay soo afjarto dagaal beeleedka ka taagan halkaa walow ay ku guuldarraysatay